haatanna waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrafoonka iyo haaruun macruuf
guuldarrooyinka waaweyn ee sannadihii ugu dambeeyey la soo darsay mujtamaca soomaalida waxaa ka mid a jihaynla'aanta dhallinyarada haddaba muxuu noqday khasaaraha ka yimid jihaynla'aanta dhallinyarada sidee ayaase looga soo dabaali karaa haadaanta ay in badan oo ka mida kusii dhacayaan waa mawduuca barnaamijka martida mikrofoonka waxaana marti iigu ah maxamed cali bile oo ah khabiir ku takhasusay mashaariicda dibudhiska waddammada ku burburay dagaalada ama ka soo doogsanaya xilliganna waxa uu ku sugan yahay dalka kanada ugu horraynna waxa uu ka jawaabayaa baaxadda dhibaatada la soo deristay dhallinyarada soomaalida xilligan wallaahi runtii dee baaxaddeedii maantaynu saamaynteeda aragnaa ama tobankii sane u dambeeyey ayaynu saamaynteeda aragnaa dee markii burburku dhacay waxaa aada loogu mashquulay in la noolaado oo ama dadkii ay meelaha teendhooyin ka dhistaan ama guryada yaryar ka dhistaan ama ay magaalooyinka ka qaxaan ama xeryo qaxootida la aado oo wadamadii jaarka ahaa dee la magan galsado laakiinse dhalinyarta dee xoog lama saarin iyo carruurtii markaa jirtay waxan badan ee waddanka ka dhacayaad maanta aragtay ama ha noqoto dad badda wax ku qafaashaya ama ha noqoto qolyaha jabhaduhu dee dadka ay ay ay qortaan ciidanka ama ha noqoto da dadka kale howlaha kale maanta ka dhacay oo dhami waa dhalinyaradii soo gaftay tacliinta ee aan la jihayn xilligii ay yaraayeen ee shan jirka ahaayeen ama toban jirka ahaayeen ama dhowr iyo toban jirka ahaayeen ayaa saamaynta maanta yeeltay de maantana soomaaliya guud ahaanba waad ujeedaa de waa la isdhaandhaama waxaa laga yaabaa in meelaha qaarkood ay dee dhaamaan meelaha kale laakiinse haddana waa mid laga siman yahay oo ah qaladkii dhacay sagaashankii ilaa iyo labadii kun intii u dhexaysay ee aan si fiican loo jihayn carruurtii xilligaa kortay ayaa labadii kun ilaa labadii kun iyo dhowr iyo tobankii intii u dhexaysay noqotay mushkiladda koowaad ee dalkii ama dhaqaale ahaan ama nabadgelyo ahaan ama bulsho ahaanba culayska ugu weyn ee maanta lala tacaalaya waa jiilkii kacay sagaashankii ilaa iyo labadii kun intii u dhexaysay jiilkii kacay ee aan la jihayn ayaa maanta dhibaatadoodii aad dee aragtaa taas deiyada ka hadal ma laho waa waxay noo muuqda oo kulligeennina wada saameeya waa gartay ka waran dhinaca waxbarashada dhalinyarada soomaalida guud ahaan markaad fiirso degaanada soomaalida intee in la eg baan waxbarasho haysan haddaan ku horreyno dhinaca waxbarashada wallahi horta dee numberkii imika kuma wada taaban karo laakiin waan qiyaasi karaa in boqol kiiba kolley konton ama lixdan ka badan soomaalida guud ahaan yacni tacliim ma haystaan mana helin waana halka mushkiladda koowaad ka taagantahay waa laga yaabaa dee masalan dee somalilan oo kale in maaragtay tacliinteedu meel fiican gaadhay oo horumar ay ka sameeyeen xagga tacliinta laakiin iyaga laftigooda meel dambe ayay sheekadu ka qabsanaysaa oo ah dee tacliin aan itijaahad markaanay lahayn masalan dadkii ama kulliyad leedhaa gal ama jaamacad gal maxaa ku xigaa imanaysa arrinta wayse soo xidhaysa haddii aan istaraatiijiyadii labaad halkaa loo samayn lafteeda iga laftooda tacliinta laftigeedu khasaare unbay keenaysaa faa'iido badan ma keento marka aan itijaah kasii dambeeya la keenin laakiinse deegaamada soomaalidu degaaneed sheegtay runtii dee dhibaato weyn baa ka taagan tacliintuna maaha un dee tan iskuolka la gala ee la yidhaahdo koob ha laga bilaabo ama safka koowaad ha laga bilaabo dee tacliimo kalaa jira oo barbar socda oo masalan markay carruurta ama waaweynaato ama la la odhan karo way ka dheeraadeen jiilkoodii tacliimo kale oo aan ahayn tacliinta tooska ah ayaa jirtoo la siin karo ama farsamo ha noqoto ama ha noqoto ujihayn kale ama ha noqoto tacliin deg degoo dee tacliintan imakaba casriga de electroniga si dhaksaa waa loo baran karaa ka gaaban xilligii hore taa laftigeeda saameyn badan bay ku yeelatay laakisaana waxaan rumaysanahay boqol kiiba lixdan boqol kiiba toddobaatan carruurtii ahayd inay waxbarasho ku jeedo kuma jeedo dibadday ka taaganta waa gartay marka dhallinyarada markay waxbaranayaan tallaabada ku xigtee ahayd in loo sameeyo marka ay dugsiga sare dhameeyaan ama jaamacadba galaan wixii ka dambeeya maxay ahayd in loo yegleelo horta waa qodobka anigu aan rumaysana inaan ilaa hadda la isweydiin tacliin ha la bartaa waa la bartay dugsi sare ha laga baxo waa laga baxay jaamacada laga baxo waa laga baxay wax badanbaba laisma weydiin markaana maxaa maxaa jira sideedaba waad og tahay haddii biyo weli biyaa oo socda xagga hore laga soo xiro de xalka keliya jira dhinacyadunbuu jebinayaa khasaare kalunbuu keenayaa waxay ahayd sidaad ogsoontayba dee kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii wixii ka horreeyey dowladdii soomaaliya jirta iyada wax kastaba mas-uul ka ahayd shaqada carruurta iyadaa mas-uul ka ahayd kii aan shaqa rabin jaamacad bay mas-uul ka ahayd iminka dee dowladaheenna jiraa gacanta waxba kuma hayaan gacanta waxay u galeen noloshii o dhan waxay gacanta u gashay ganacsato hadday noqoto telefishon hadday noqoto idaacad hadday noqoto diyaarad hadday noqoto isbitaallo hadday noqoto waddooyin daara dhisid wax kastaba dowladaha waxa gacanta ugu jira uun ciidamada iyo malaa waxoogaa macalimiina de intaasina waa tiro iska kooban waxay ahayd marka haddaba in la fadhiisto o la yidhaahdo sidee loo jiheeyaa dadka shaqa loogu sameeya xaggee se shaqada laga doonaa se qodobka maqani wuxuu yahay horta waan la fadhiisan oon la isweydiin oon la odhan sidee la yeelayaa wiilka ama gabadha ka soo baxa jaamacad ama kulliyad ama dugsi sare inuu maxay qabto ayaynu doonaynaa ta koowaad ganacsatada in loo shaqeeyana shaqo uma naqaan inagu waxaan shaqo una naqaan ama in dawlad loo shaqeeyo ama in hay-ad loo shaqeeyo dee labadaasina way kooban yihin oo dadka shaqayn karaa waa dhowr kun oo qof marka horta in la isweydiiyo kow in horta ganacsatadii nidaam loo sameeyo oo la yidhaahdo inay shaqaalaysiiyaan oo sharakada isu dhigaan oonu de qofka maanta malaayiinta dollar ka ganacsanaya aanu halkan un gacanta un ku wadanuun fayl yar iyo laba qof oo la shaqeeya uu shirkad noqdo oo uu qaanuun yaqaana yeesho oo u yeesho dadkii xisaabiyayaal oo u yeesho nidaam oo markaa dhalinyarada kasoo baxaysa jaamacadu ay u shaqayso laakiin sidaa hadda tahay laisma weydiina waxa la bartuun baa layidhi waxa la bartalaasina frustration badan bay keenaysaa ugu dambeynta waa gartay shaqala-aantu intee bay la-egta iyada dhalinyarada haysata shaqalaanta waa laga sameyn yahay shaqalaanta dhalinyarada in yar baa shaqaysa boqol kiiba toban kama badna waxa shaqeeya ama boqol kiiba shan iyo toban shaqa markan ka hadlaya waxa weeye dee shaqa sharaf leh yacni qofku shaqa sharaf leh intu subaxii u kaco saacad u gelayo saacad kasoo baxayo ma sheegayo shaqa de shaarica uu iska taagan yahay ama uu wax yar dilaalayo halkan iyo halkan boqol kiiba toban boqol kiiba shan iyo toban wax ka badani shaqa ma hayaan waana durbo waad muuqataa markaad iminka magaalooyinka waaweyn tagto dadku waa iska taagtaagan yahay xataa iyadoo jaamacada laga soo baxay waa la taagtaagan yahay taagtaagnidana waxay keenaysaa dhibaatadeeday leedahay oo weliba haddaan hadda laga sii gaashaaban matalan haddaan dee tusaale yar ku siiyo dhulka oo dhan waa ka siman yahay dee laakiinse matalan dee hargeyso kaleon anigu u badnaa dee shan kun ilaa toban kun inta udhexaysa sanadii soo baxda oo arday oo jaamacad soo dhamaysatay waxay doonaanba ha noqdaane meel halkaa looga sii dhaqaaqaa ma jirto waa soo baxay waa soo baxay shahaadad buu sita guriga aabihii hooyadii mudub ugu noqonaya bariiska la cunaya hawl kaloo la qabto oo meesha taallaa oo cadi ma laga yaaba dee in toban qof ama labaatan qof ama boqol qof dee waxeelaha laakiin wixii intaa ka dambeeya dee marka soomaaliya eegto maanta muqdisho eegtana dee iyada waa bad garanaysaaba wax badan oo meesha sii yaalla ma jiro aniga waxaan qabaa in la joogo xilligii la fadhiisan lahaa ee wax la isweydiin lahaa waa garta ka waran dhalinyaradan hadda dagaalada loo qoro ee ku jirta da-dooda waa intee tiradoodase waa intee wallaahi dee anigu aada u garan maayo laakiin anigu waxaan ogahay un wiil weliba wiilasha kol hadduu toddobiyo toban jir gaadho waa nin buu isu haystaa wuxuu isu haystaa inuu dadka ka caqli badan yahay wuxuu isu haystaa inuu xilligii xooga badan lahaa joogo wuxuu joogaa xilligii ugu geesisanaa dhan uun buu u dhaqaaqayaa haddii aan markaa adigu xukuumad ahaan adigu aanad dhan u jeedin dhan kale unbuu u dhaqaaqayaa waxay doonta ha noqoto dhanka kale u dhaqaaqayna waad garanaysa de khasaare buu keenayaa marka tiradooda garan maayo laakiinse qof xooga oo dhalinyaro ah oo waxna isbiday ku dhacna le oo doonaya inuu khatar qaato oo aad u jeheen weydo oo tala siin weydo oo odhan weydo waa ka halkii hagaagsanaa dhinacii wuu dhaqaaqaaba oo khasaare marka ana waxaan qabaa de ma garanayo tira ahaan inta maanta yacni ama ciidan gashay ama meel kale ku biirtay laakiin waxaan ogahay in qof dhalinyaro loo talin waayo tala khasaarunbuu soo wadaa waa gartay goobo waxbarasho oo waxaa jira aada uga hana qaaday meelo badan oo waddanka ah guud ahaan degaanada soomaalida waxbarashadaas sidaad sheegtay inkastoo dad gaara ay leeyihiin haddana dhalinyaro fara badan ayay soo jiiteen oo ay soo xareeyeen ma jirtaa dunida meelo badan oo ka mida waad martay meelo waxbarashada gaarka loo leeyahay ay u badan tahay ama gacanta ay ku hayso inta badan dhalinyaradii markaad soomaaliya garab dhigto ha way jiraan oo de matalan matalan wadamada haddaan kasoo shaqeeya matalan meelaha tusaalaha wanaagsan looga qaadan karo waxaa kamid a waddanka urdun oo kale oo aada moodaba waxbarashada laftigeediiba inuu bedelayba noloshiiba waxbarashadiibuu ku cabiray horta waxbarashada way iibiyaanba oo dhalinyaro masalan waddanka urdun oo kale haddaan kasoo qaaday sideed iyo soddon jaamacadood buu leeyay isagoo waddan yara tacliinta markaa dadkii dhammaysta jaamacadahan iyaga laftigoodiiba waxbarashadii ka qayb noqdo ama macalimiin noqda ama jaamacadihii macalimiin kasii noqda ama wadamadii kale jaarka ahaabaa meeshii tacliin usii doonto marka waxbarashada laftigeediibay ganacsi ka dhigeena way iibiyaan ta kale waxay xooga saaraan inay waxbarashadooda tayo u yeelaan oo matalan dhakhtarnimada iyo injineerinka labadaa qayboodba waxa weeyaan bariga dhexe oo dhan iyo khaliijkaba dadka jaamacadooda kasoo baxa ayaa ku shaqeeya marka waayo tayadiiba kor u qaadaano waxay ka dhigaan in waxba dadkooda waxbartay ee dhalinyaradii ay noqdaanba kuwa dee la doorto ee laga qaato ee markaa la yidhaahdo wiilka ama gabadha kasoo baxda jaamacadda camaan ama jaamacadda mowta ama jaamacadda technolojiyada ku taalla iyada lafteeda urdun inuu noqdoba markaa dhalinyaradoodu aad ayay aqoontoodu wax ugu wadaano dib ugu celiyaan bulshadooda iyo bulshada iqliimka oo dhan taana waxaa keentay tayada waxbarashada oo aada loo hagaajiyey waa gartay waddamada marka haddaan urdun ka tegno waddamada xasilooni daradu ka jirto waayo aragnimadaada intaad ka aragtay arrintan ama aafadan dhallinyarada soo waajahday sidee bay u xalliyeen soomaaliduse maxay kaga dayan karaan de horta wadamada qaarkood kuwii aan xalka keenin sanada sida yamanta oo kale dhibaatadun bay sii badiyeen laakiin masalan ciraaq oo kale meelaha qaarkood runtii way isku dayeen waxay isku dayeen waxay sameeyeen dugsiyo farsamo badan dugsiyada farsamaduna maaha tan de aan naqaana ah ama nijaarad ha la barto ama dhisma ha la galo ama koronto ha la barto technolojiyadii waa isbedeshay oo de waa wada electronic marka dugsiyo badanna waxay fureen electroniga oo qofku intuu hal sano haddii uu ku jiro dugsi wanaagsan oo farsamo uu noqonayo farsamo yaqaan wanaagsan oo suuqa ka shaqaysta waxaa kaloo keeneen farsamooyinka oo kooban masalan rinjigoo kale qof baa la odhanayaa hal sano ha barto inuu rinji fiican marin karo oo uu noqdo markaa khabiir ku takhasusay inuu guri rinji fiican marin karo marka yacni farsamooyin aan hal sano ka badnayn because wixii hal sano kasii badan de wuxuu ku noqonaya qofkii waa ilmo weyn marka horeba suuqii galay marka farsamooyin hal hal sano la barto oo marka qofku hal sano ku jiro uu noqonayo khabiir waxaa ku takhasusay ama koronto ha noqdo ama ranji ha noqdo ama ha noqdo bulaacadaha sida loo sameeyo ama ha noqdo biyaha sida guri loo geliyo oo aan wax kale lagu darin marka waxay soo saareen ciraaqdaas oo kale dhalinyaro aada u badan balse farsamo yaqaan wanaagsana iyaga laftooda dee dhibaatooyin kala haysto dagaaloo dee kolley ay la la rafanayaan laakiinse dhalinyaro aada u badan oo kumaankum gaadha ayaa farsamooyin wanaagsan oo deg dega hela marka horta waxaa loo baahan yahay tacliin kastoo farsamoo la gelaya inay noqoto wakti gaaban oo deg deg ah oo uu qofku inta uu barto suuqa la gelayo beriiskiisa kusoo saarayo dee kareerkiisaba waa gartay laakiin ka waran dhinaca kale xirfadahan muhiimka ah ee ay tahay in lagu shaqeeyo muddada dheer iyo waxbarashada dheer u baahan sida maadooyinkaad ka hadashay ee dhakhtarnimada ama farsamo yaqaannimada injineernimada kuwaasi miyaysan u baahnayn wakhti dheer ma la dadejin karaa kuwaas wallahi runtii waa la dadejin karaa laakiinse labada dee su-aalaha la isweydiinay waxa weeya marka dee yacni dee wadamadaa soo koraya la joogo tayadii baa iyada laftigeedu hadal gelaysa oo marmarka qaarkood waxaad odhanaysaa talow wad dhalinyarada noocaas oo kalea wadamo kale ma loo diraa oo farsamo tayala ma kasoo bartaan inta jaamacadaha wadanku ay hana qaadayaan in meel wanaagsan gaadhayaan laakiinse dee dhakhtarnimo kale lama dadejin karo haddii dee runtii la rabo inuu qofku wax daweeyo balse waxaa la samayn karaa barnaamijyo kasii degdegsan oo kasii kookooban oo ah masalan inuu qof dee laboratory technician noqdo oo oo uu shaybaarka ku takhasuso la yidhahdo waa farsamo yaqaan shaybaar ama uu kusoo takhasuso x-rayga ama yacni dee raajada oo la yidhahdo waa farsamo yaqaan kusoo takhasusay sawirka sida qofka xanuunsanayo loo sawiro ama la yidhahdo waa farsamo yaqaan kusoo takhasusay waxaas oo markaa hal sano ama laba sannadood muddo gaadha inta la tababaro ushaygaa ku takhasusan dadku wada noqonun dee dhakhtaruun ilaan dhakhtaruun la wada noqon maayo dadka kale e farsamooyinkaa yaryar laftigooda ama uu noqdo farmasi masalan imka waxaad kasoo qaataaba waddankeena de waxaa ka jira kumaankum farmasi dee farmasi qof farsamo yaqaan farmasi hayaa ma jiro nin walba nin baa iska dhex taaganoo ma kiniinkii casaabaan kusiiya mise kiniinkii madoobaabaan kusiiya unle marka kaa laftigeeda haddii la furi lahaa kulliyado sanad ama laba sanadood un wax lagu barto oo farmasiiga un lagu barto dee kumaankumka farmasi bay ka shaqo geli lahaa laftigooda su-aal xiisala ayaa halkan kasoo baxaysa oo ah jaamacadaha ama xarumaha waxbarashada ee soomaaliya xilligan ka jira ardayda ama dadka dhigta ma barayaan ma usoo bandhigayaan fursad ma u siinayaan maadooyinkii ku habboonaa waddanka in looga shaqaysto qaarkood waa laga yaabaa laakiinse in badani waa uun shahaadada qaado ee laakiinse in badan wax badan baa ka dhiman qaarkood waa laga yaaba waa laga yaaba waan isleeyahay oo laakiinse matala imika markay ku idhahdaan business administration buu qofku barta ama xirfadda maamulka de cidina imika business administration xirfad maamul meel lagaga shaqaynaya ma jirto qofki wuu soo baxaya haddaanu farsamo kaloo gaara oqoon laga yaaba markuu xisaabiye yahay oo kale de inuu laga yaabo in loo baahdo la yidhahdo waa accountant laakiinse in badani cilladda halka ka imanaysa waxa weeyaan farsamo ay markay jaamacadda ku soo baxaan ay isla taagaanoo inta qof ugu tagaan ama shirkad ugu tagaan ama ganacsado ugu tagaan ay idhahdaan xirfadaasaan aqaanaa oo aan ku shaqayn karaa oo ganacsigaaga aan macaash ugu keeni karaa ama shaqadaada tayadeeda aan kor ugu qaadi karaa in badan in badan oo aan lahayn baa jira waana loo baahan yahay maanta in dib laisugu noqdo jaamacaduhu waxay dhigaan oo la yidhahdo horta waxaan kunka ardaya soo qaatay farsamada maamulka ama administrationka qaybtan la yidhaahdaa maxay ku shaqaynayaan markay soo baxaan halkeyse ka shaqayn karaan waa garta intaad maraysay goobo badan oo dunida ah oo aad ka shaqaynaysay waddamo kala duwan bal waxaad ii sheegtaa dhallinyarada aad la kulantay dhacdadii ama sheekadii kuugu la yaabka badnayd ee adiga si gaar kaaga yaabisay iyo sidii qofkaas dhallinyarkaa uu noloshiisa u maareeyey isagu ama dowladdiisuba ay gacan uga siisay adi tusaalihii kuugu wanaagsanaa aad la kulantay runtii aniga waxaa iigu de matalan tusaalooyinka badnaan inaanu saaxiib nahay oo imika wuxuu joogaadnay waa nin aad iga yar laakiinse wuxuu joogaa norway ayaa wuxuu igu yidhi noloshaydii intan soomaaliya joogay dugsi qur-aan un baan soo dhigtay wax ka badan ma soo dhigan marka camaan buu noogu yimid sanad waanu soo tahriibay oo wuxuu soo maray bado iyo dee adduunyadda waad iska garanaysa qofka maanta intuu soomaaliya ka yimaada imanaya dee urdun inta uu soo marayo sanad buu dadaal sameeyey jaamacad buu galay waxyaalaha da iga yaabadayda qofka marka go-aanka waxaan yani kaa tusayaa go-aanka uu gaadho ee uu niyadda ka gaadho inuu wax horumar sameeyo jaamacad buu galay jaamacad la yidhaha mu'ta uu dhameeyey markii hore laakiinse imuu sheegin inaan usa wuxuu igu yidhi dugsi saraan soo dhameeyey de waxbuu halkan ka farsameeyey markii dambe aan suwaraysanay wuxuu igu yidhi weligii ma gelin ma marka waxa yacni de de la yaabka igu badnaa wuxuu ahaa ilmo soomaaliyeed oo dadaalka intaa leeg muqdisho aanu ka yimid dadaalka intaa leeg sameeyey runtii waxay ila ahayd inuu sameeyey wax aada u weyn laakiin waxyaalaha kale de aada iga yaabiya waxaa kamid a matalan marka marar badan oo tegey magaalada cadaan ama yamanta inteeda kale inta dhalinyaro soomaaliya soo tahriibtay ee moodeysay de in meel fog la tegayo oo qaarkood ama jaamacada kasoo baxeen ama dugsiyo sarabu badan intooda badan ee dayacan ee meeshaa fadhiya ee nolol ta soomaaliya shan kun oo goor ka liidato ku jira runtii aadaan uga damqada waan la yaaba taasi horta aniga igu yaabadnayd marka xagga damqashada timaado haddii aan soo gabagabeeyo talada ugu fiican ee dhalinyarada siin lahayd maxay tahay horta talada ugu fiican ee dhalinyarada siin lahayd waxay tahay inay isu diyaariyaan nolosha iminka sibaan moodaa inaan lasu diyaarin oo annaga laftigaygu de dadkaygana ama hogaanka ka midka ah hogaanka de bulshada hogaanka dowladu maaha hogaanka bulshada ka mid a runtii waxaad moodaa inaan si fiican loogu sheegin oo dhalinyarada laga dhaadhiciyay afar sano jaamacadun baad gelaysaa iyo afar sano iskuula ka bacdi noloshii waad soo gelaysaa waxa muhiima inuu qofku xirfado kala barto intaanu nolosha soo wado oo intaanu jaamacadda dhiganayo uu shaqeeyo oo uu gelinka dambe shaqeeyo oo habeenka shaqeeyo oo shaqooyin yaryar xitaa ka shaqeeyo ama makhaaya ha ka shaqeeyo ama dukaan ha gadayo ama wax kale ha samaynayo inuu arrimahaasoo kale soo bilaabo oo uu nolosha isagoo soo diyaargaroobay uu soo galo haddii uu nolosha isagoo buugu soo dhigta soo galo wuxuu noqonaya buug buugsita buug buugsitaana meel ma gaadhsiin karayo noloshiisa marka in dhalinyaradu xagga hore looga sheego oo ay isu soo diyaariso in noloshu intan ka adagtay ay rajaynayaan ayaa muhiima waaye dadka talada hayana maxaad dhihi lahayd wallahi dadka talada hayaanug hal talaan soo jeedin lahaa qaladaadka maanta dhibaatooyinka maanta la arka ee dalkeenna ka jira waa qaladaad la sameeyo toban sano ka hor oo aan la isweydiin qaladaad maanta la samaynayo aan la arkayn baa jiro saameynteeduna la arkayo toban sannadood dabadeed oo la arki doono anugu waxaan rumaysanaha dadka talada hayaa inay si seriasa u fadhiistaan ay iskugu yeedhan wixii ay caqli bidayaan ay weydiiyaan oo yidhahdaan toban sano ka hor toban sano ka dhallinyaradayna maanta socotaa sidee baynu ugu sii samaynaa barnaamij khasab maha dadka talada haya horta inay de keenaan iyagu talada laakiin waa inay dadka wax weydiiyaan oo yidhahdaan hal la fadhiisto hal la isweydiiyo toban sano ka bacdi saamaynta dhalinyarada maanta kacaysa ay yeelan kartaa maxay tahy sideynaynu u jehin karna aniga waxaan qabaa caqli badan badan badan ayaa dhulka soomaalidu degtoo dhan yaalla xataan waddanka oolina dadka qurbaha joogudi caqli badan bay hayaan in wax la isweydiiyo oo la yidhaahdo maxaan samaynaa taasaa muftaaxa noqonaysa xal lagama rabo iyaga laakiinse dadka waxa weydiiyan ha yidhahda maxaynu samayn karnaa anu waxaan qabaa hadda in maanta la isweydiiyo waayo qaladka maanta lagu jira waa mid toban sano hor lasoo galay wax la isweydiiyo wax isweydiinta la-aanta maanta socotaana toban sano ka bacdi bayna qabanaysaayo aynu arki doonaa inagoo meel aynu kasoo qabanaan la
barnaamijkii martida mikrofoonkuna waa naga intaas waxaan u mahad celinayaa maxamed cali bile oo ah khabiir ku takhasusay mashaariicda dibudhiska waddamada ku burburay dagaallada iyo kuwa ka soo doogsanaya inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale nabadgeliya